bismillaahi raxmaani iraxiim qodobada wararka idaacadda joor waxaa uu idinhayo waxaa ugu dararoon kursiga xildhibaannimo ee uu baneeyey saadaad khajoon oo maanta la doortay hay-adda hormuud salaam foundation oo deeq gaarsiisay xarunta hanaanada carruurta agoonta iyo xarunta horumarinta haweenka soomaaliyeed guddiga sare ee midooda dimuqraadiyadda dadka soomaaliyeed oo qabanaya tobanka bishana shirweyne guud wararka dibaddana dhegaystayaal waxaan idinku weynaa madaxweyne trump oo hakiyey hubkii uu siin jiray ukrain
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waayaan qodobadii warka ugu dorkaroona haatan isagiioo fidsan kursigii uu baneeyey saadaaq john ayaa maanta waxaa loo doortay nin burcadbadeednimo u xirnaa muddo toban sano ka badan oo weliya mawlid maxamed xasan ayaa warka dhuuso mareeb ka soo diray
شمس حسن عثمان شمس حسن عثمان saalo xasan cabdulle maxamed cabdi xasan doorashada kursiga sumadiisu tahay hoob laba boqol afartan iyo sideed ayaa maanta ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug kursiga ayaa waxaa ku tartamaya laba musharax oo kale ah maxamed cabdi xasan afweyne iyo sahre xasan cabdulle waxaana ku guuleystay xildhibaan maxamed cabdi xasan afweyne oo helay siddeetan cod halka musharax sahre xasan cabdulle ay heshay toban cod sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga gaarka ee u xil saaran kuraasta bannaan ee golaha shacabka degan doorashaduna tahay galmudug cabdulaahi salaad yarow halkan waxaa ka dhacay tartan culus oo runtii ayaamahan aan sidan looma arkin dadku waxay is lahaayeen tartan ma dhici doono iyo wax lamida laakiin tartan rasmi ahaad gasheen qof kasta oo idin kamidina wuu guulaystay waxaan rabaa inaan ku dhawaaqo natiijadii doorashadii maanta kursiga laba boqol afartan sideed ka soo baxday waxaa ku tartamay kursiga laba mudane laba musharax maxamed cabdi xasan iyo sahre xasan cabdulle waxay kala heleen codadka soo socda maxamed cabdi xasan wuxuu helay siddeetan cod sahre xasan cabdulle waxay heshay toban cod waxaa naga hallaabay oo aan si saxa loo loo sixin meeshii loogu talagalay laba cod waxaan la isticmaalin sagaal cod tirada guud ee ergada waxay ahayd kursigan boqol iyo kow xubnood gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb macalin abdiraxmaan cali maxamed geedo qorow iyo suldaan mawlid oo dhankooda munaasabadda ka hadlay ee u hambaliyey maxamed cabdi xasan iyagoo kula dardaarmay waa adeegista bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer galmudug waxaan rabaa inaan xildhibaanka cusub oo maanta halkan lagu doortay maxamed cabdi xasan inaan u hambaliyeeyo xilka cusub oo runtii culus oo loo doortayna inaan ugu duceeyo xildhibaan nasiibkaaga ilaahay subxaana wa tacaala meel fiican oo dhigay nin halyaaya oo odaya oo soomaalidu jeceshahay oo kadib koob iyo toban sano oo uu ka warbixiyey oo qorxa la-aan iyo maaragtay meel aan dhaqdhaqaaq adduun ka jirin mid aakhirana ka jirin aada ku jirtay kadib soomaalidu waxay muujiyeen inay ku jecel yihiin waxaan halkaan maantay ku dooranay annagoo ah dadkii ku siyaan lahaa maxamed cabdi xasan oo aynu ognahay waxtarkiisa iyo muhiimadda uu u leeyahay dadka uu ka dhashay waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed waxaynu idinkugu soo doornay oo idinkugu soo xirnay waxay tahay waxaan ognahay in uu ummadda soomaaliyeed anfacahayo sahre xasan cabdulle oo ah musharaxii la tartamaya maxamed cabdi xasan afweyne balse laga guulaystay ee dhankeeda hambalyo u dirtay laakiin maanta kursigaan meel ka fiican ee aan uga samri lahay ninkaas odaga ee mas-uulka ee magaalada iyo dalka iyo dadkaba iyo soomaaliya oo dhan usoo shaqeeyey meel ka fiican oo maanta aan uga tegi lahaa malahan waan ka qanacsanahay insha allahu waan soo dhaweynayaa maxamed cabdi xasan oo ugu guuleystay doorashada kursiga sumadiisu tahay hoob laba boqol afartan iyo sideed ayaa u mahad celiyay dhammaan ergeeda u codaysay iyo mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay doorashadan maantay xilkan waxaan ku soo istaagay inaan cod ka helo taageerayaashayda ee reer galmudug gaar ahaan dadka iskale kursigan lambarkiisu yahay laba boqol afartan iyo sideed waxaan rajaynayaa si buuxda inaan u heli doono codkiina anigoo jecel inaan ugu shaqeeyo infona talo
hay-adda hormuud salaam foundation ayaa deeq gargaar lacageed ah gaarsiisay xarunta xanaanada carruurta agoonta iyo darbijiifka ee maama uwaaso iyo xarunta horumarinta haweenka soomaaliyeed weriye cabdifataax muumin ayaa warkan muqdisho inooga soo diray
hay-adda samafalka hormuud salaama foundation ayaa waxay maanta deeq lacageed waxa ay ku kala wareejisay xarunta maamugaaso iyo sidoo kale xarunta horumarinta haweenka ee s w d c deeqda lacageed ee la gaarsiiyey xarunta maamugaaso ayaa gaaraysa lacag gaaraysa toban kun oo doolarka maraykanka iyadoona halkaas ay ku jiraan boqol iyo labaatan wiil oo derbijiif ah iyo konton gabdhood oo agoomana kuwaas oo laga soo kala aruuriyey xaafadaha iyo degmooyinka gobolka banaadir siraad maxamed nuur oo ah maamulaha xarunta maamuugaasho ayaa kala wareegtay mas-uuliyiinta hay-adda hormuud salaama foundation deeqda lacageed ee lagu wareejiyey ugu horeyntii cabdiraxmaan ibraahim cilmi guddoomiye ku-xigeenka hay-adda samafalkii hormuud salaama foundation ayaa ka warbixiyey deeqdan isagoona sheegay in ay ka mid tahay deeqaha ay maalmahan ay ku wareejinayeen dadka nugul ee ku nool magaalada muqdisho hormuud salaam foundation waxay si joogto ah ay u sitatakuleen bisha ramadaan xaruntani oo runtii ay ku jiraan gabdho yaryar ah konton ilaa iyo boqol iyo labaatan wiilal ah runtii waxay u baahan yihin daryeel waxaan aaminsannahay in aysan karin ama ay lacagtaasi lagu deeqayo maanta aysan ku filneen waxaan ugu baaqaya bulshada qaybaha kala duwan inay soo booqdaan ayna taakuleeyaan xaruntani waxaan rajaynayaa inay noqoto runtii xarun oo wax badan ka bedeshay bulshada dhanka kale maamulaha xarunta maamugaaso siraad maxamed nuur iyo qaar ka mid ah carruurta ku jirta halkaas ayaa ka mahadceliyey deeqdan lacageed ay maanta soo gaarsiisay hay-adda samafalka hormuud salaama foundation waxaa maanta farxad noo ah in hormuud salaama foundation ayna soo booqatay sida caadada u ahayd waktiga ramadaanka ah soo booqa jirtay ayadoo maxay ahaytood wixii ay naga soo gaaro ummadda ilaahay wax lagu caawinayna noo keenaysay marka waxaan leenahay jasaakumullahu khayran ilaaha khayr badan ha idin siiyo soo dhawaada xarunta xanaanada caruurta ee goonta maamo ugaaso waxaa tihin shirkada oo keliya oo na caawiyo oo sanad walba na caawiyo waxaa kaloo intaa ugu jeedaa ustaadkeena samafaleena weyn oo ustaad kabac oo marwalba noola shaqeeyo oo nadaafada liyada noola shaqeeyo waxaan jeclaan lahaa inaa la noqdo waxaan meesha loogu mahadcelinayaa booqashada ayna soo booqdeen hormuud salaam foundation waan noogu mahadcelinaynaa maadaama ayna naga bixiyaan bil ramadaan kasta ay naga bixiyaan qarashka ciidda dharka ciidda ah dhanka kale hay-adda samafalka hormuud salaama foundation ayaa deeq lacageed waxa ay gaarsiisay xarunta horumarinta haweenka ee s w d c halkaas oo ay ku sugnaayeen boqol iyo labaatan qoys kuwaas oo isugu jira haweenka agoonta korisa dadka baahiyaha gaarka qaba iyo weliba waayeelada aan daryeelkaysan waxaana deeqda lacageed hay-adda samafalka hormuud salaama foundation kala wareegay maama sahra maxamed axmed oo ah guddoomiyaha hay-adda s w d c ugu horeyntii raaxa xuseen xirsi oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda samafalka hormuud salaama foundation ayaa sharxaad ka bixiday deeqdan ay maanta ku wareejiyeen hay-adda s w d c maanta waxaan la joognaa ururka horumarinta haweenka s w d c ayaan la joognaa waxaanan soo gaarsiinay deeq lacageed oo ugu talagalnay dadka baahiyaha gaarka qaba iyo dadka danyarta ah si ay ugu kaalmaystaan baahida ka jirta bisha ramadaan marka ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaa ilaahay ku anfaco wixii loo keenay maxaa dadka markii macnaha hormuud salaam foundation marka bisha ramadaan la gaaro waxa ay bulshadeeda danyarta ah la garab taagan tahay taageero iyo inay soo booqato farxadda la wadaagta ramadaanka mar walbana waxa waaye wixii soo galay inay bulshadeeda qaar ku celiyaan si ay bulshada macnaha noloshooda macnaha u wanaagsanaato bisha ramadaanna ay u noqdaan kuwo faraxsan ilaahay ha ku anfaco wixii la soo gaarsiiyey aadaan ugu faraxsannahay maanta inaan soo gaarnay oon u qaybinayno deeqdaas lacageed
dhankeeda guddoomiyaha hay-adda s w d c saare maxamed axmed iyo sidoo kale qaar ka mid a dadkii kala duwanaa ee deeqda lacageed loo qeybiyey ayaa iyaguna ka mahadceliyey deeqdana ay soo gaarsiisay hay-adda samafalka hormuud salaama foundation si ay ugu moodaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan hormuud foundation inay ugu talagashay dadka baahida gaarka la qaba waayeelka ah agoonleyda ah xanuunsan in meeshaan ay sadaqo ugu qaybiso dad tiradooda ay dhan tahay boqol iyo labaatan qofood oo baahida gaarka kala qaba qaar u badan yihiin taas waxaan marka horeysa ilaahay subxaana qaadir u mahad celinaynaa oo noo sameeyey foundationkan waa markii labaad aan bixinayno waxaan ku xamdinayna ilaahay boqorka ah aan ku xamdinayna waxaan rabaa inaan u soo jeedino ummadda soomaaliyeed bil ramadaana lagu jiraa saas waxaa loo baxsaday hormuud oo kaleeto ilaahay subxaana qaadir waxaan ka boqonaa ayagana kuwii guulaysta inay ka dhigaan guddiga sare ee midooda dimuquraadiyadda dadka soomaaliyeed ayaa ku dhawaaqay in tobanka bishan uu muqdisho ka furmi doono shirweynaha labaatanka urur siyaasadeed ee ku bahoobay ururkaasi cabdicasiis okey ayaa warkan eegaya
guddiga sare ee midowda dimuqraadiyadda dadka soomaaliyeed oo ah urur siyaasadeed ay ku bahoobeen in ka badan labaatan xisbi siyaasadeed ayaa caawa magaalada muqdisho kaga dhawaaqay in tobanka bisha maarso maalinta isniinta magaalada muqdisho uu ka furmi doono shirweynaha labaatan urur siyaasadeed ee ku bahoobay midowda dimuqraadiyadda dadka soomaaliyeed xogayaha guud ee midowda dimuqraadiyadda dadka soomaaliyeed maxamed bile muuse ayaa ugu horrayn shaaciyey in shirweynaha urur siyaasadeedka midowda dimuqraadiyadda dadka soomaaliyeed oo maalinta isniinta tobanka bisha maarso uu ka furmi doono muqdisho shirweynaha ururka wuxuuna ugu baaqay in ergooyinka ka qaybgalaya dhammaan ay yimaadaan magaalada muqdisho si ay shirka uga qaybgalaan waxaa idin hornimo inaan idinla wadaagno oo aan iclaamino in shirweynihii ururka midooda dimuqraadiyadka soomaaliyeed uu noo qabsoomi doono hadduu ilaahi yaraa tobanka bisha waxaan rabnaa maadaama aan ahayn labaatan xisbiyo isku tagtay in dhammaan xisbiyada ay soo gudbiyaan ergooyinkoodii si ay barnaamijka iyo shirweynaha dhici doona ee ururka tobanka bisha ay qayb uga noqdaan waxaan kaloo halkaadaan farin uga diro dhammaan ergooyinka ka imaanaysa gobolada kala duwan ee dalka kuna soo fuleen shirka qayb ka noqdaan maalinta isniinta ah tobanka bisha in ayagana sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo xaroodaan ururku wuxuu idiin diyaariyey dhammaan wax walba u baahnaydeen si idinkugu fududaato ciddii diyaarad kusoo geli ciddii dhul kusoo geli lahayd shirweynaha waxa uu noo qabsoomi doonaa hadduu ilaahi yihahdo tobanka bisha taas ayaan rabnaa shacabka soomaaliya la wadaagno ogaadaana inay muhiim tahay dhammaan xisbiyada qaybta ka ah m d d inay soo xaroodaan kuna soo xaroodaan waqtigii loogu talagalay guddoomiyaha midowda dimuqraadiyadda dadka soomaaliyeed cali maxamed nuux cali tibajelac ayaa madaxda ku bahoobay urur siyaasadeedka midowda dimuqraadiyadda dadka soomaaliyeed ugu baaqay inay soo gudbiyaan magacyada liiska iyo xubnaha ka qaybgalaya shirweynaha ka furmaya magaalada muqdisho waxaan rabaa in yani maaragtay fursadaas insha allahu tacaala laga faa'iidaysto oo ergooyinku ay yani maaragtay waktigaas la iclaamiyey oo tobanka bisha march ama tobanka bisha saddexaad shirweynaha dhacaya ay u diyaar garoobaan inay kasoo qayb galaan madaxda ururada ku midoobay m d d s iyaga laftigooda waxaa laga rabaa in ay soo gudbiyaan liiska ergooyinka iyo yani maaragtay xubnaha laga sugaayo intaas waa inta yani maaragtay khusaysa midowda dimuqraadiyadda dadka soomaaliyeed dhanka kale guddoomiyaha midowda dimuqraadiyadda dadka soomaaliyeed m d d s cali tibajira ayaa dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ka codsaday in xabsiga magaalada baydhabo ay ka sii daeyaan ibraahim macali nuur oo ka mid a mas-uuliyiinta midowda dimuqraadiyadda dadka soomaaliyeed waxaana uu sheegay in raaligelin uu xisbiga ka bixinayo wax allaala wixii ay dhibsadeen koonfur galbeed ayna doonayaan in la sii daayo siyaasiga ibraahim macali nuur waxaa jirta arrin aryaamahan yani qalbigeenna ku jirtay oo walaac iyo yani maaragtay walaahow nagu abuurtay oo ah guddoomiye annaga naga mid ah oo la yidhaahdo ibraahim macali nuur oo ah nin yani maaragtay aada iyo aada wax u dhisa wax hagaajiya muxtarim ah sharaf leh oo la yidhi waxaa lagu xiray magaalada baydhabo sidaas awgeed waxaan rabnaa inaan si xushmad leh oo sharaf leh oo yani wanaag ah aan uga codsanno maamulka koonfur galbeed iyo madaxweyne cabdicasiis lafta gareen in gudoomiyahaas ibraahim macalin nuur oo yacni booqasho iyo caruurtiisii iyo gurigiisii iyo dadkiisa iyo dalkiisa yacni maaragtay ku tegay magaalada in xorriyadiisii la siiyo
dhegeystayaaalka warkaas idin ka imaanaya waa radio jowhar shabeellaha dhexe hirshabeelle soomaaliya haatanna wararka dibadda aqalka cad ayaa xalay ku dhawaaqay in madaxweyne trump uu hakiyey gargaarkii militari ee dowladda maraykanku siin jirtay waddanka ukraine sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa qoreel email ah ku sheegay in madaxweyne trump uu caddeeyey in uu diiradda saarayo nabadda sarkaalka oo magaciisa loo shaacin ayaa sheegay in maamulka madaxweyne trump uu hakiyey gargaarka hubka ukraine si dib u eegis loogu sameeyo kaalmada maraykanka si loo hubiyo in tani ay gacan ka geysanayso halka goor sii horeysay ah ayaa madaxweyne trump waxa uu sheegay in heshiiska macdanta naadirka ukraine uu muhiim u yahay sii wadista kaalmada uu maraykanku siinayo ukraine hakinta gargaarka hubka maraykanka iyo ukraine ayaa imaanaysa maalmo yar kadib markii ay madaxweyneyaasha maraykanka iyo ukraine hadallo kulkulul isku weydaarsadeen xafiiska madaxtooyada ee aqalka cad xilli ay mas-uuliyiintu hor joogeen kaamerooyinka telefishinada caalamka dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray caawa oad kala socoteen radio jowhar waa naga intaa